magacay waa maxamed elmi suudi waxaan ka imaada kenya gaas ahaan nairobi maxaad uga soo baxday nairobi nairobi nolol fiican ku maysan waxaan jeclaysan inaan nolol fiican helo marka nolol fiican inaad heshid ma waxay kugu kaliftay inaad baddaasi iyo saxarahaasi iyo safarkaas halista badan inaad soo geshid miyay kugu kaliftay Ah, saaxiibkay qaaliga ay igu dhaliyay inaan soo baxo odayga hore sweden joogo uu wanaag taliyay inaan soo baxo imisa markaa een, safar ahaan kharash kugu soo baxay xaggeenaad soo martay aniga kenya ka soo baxay uganda south sudan khartuum kabacdi saxaraa soo gala saxaraha maxaad kala kulantay saxaraa wallaahi dhib badan baa kala kulma biila-aanta asxaabteyda ku dhimatan odaya la soo duugay yaa ka mid a asxaabtaada ku dhintay wiil badana waddada la isku barana safar ahayn waddada isku wada baranay haddii waddada safar lahayn asxaab badanaa baranaysaa sidee u dhinteen markaa wallaahi oon iyo rafaad bay u dhinteen biila-aan rafaad asoo dhimanaa wax u qaba karin aan biisii karin adigu miyaad la socoteen markaa aniga waxaa isku soo barnay qaartood ragga dhinta khartuum aan isku soo wada barana marka markay dhimanayeen xaggeed wada joogteen baawur baad saarnaydeen mise iyagoo meel ku dhimanayaad u timid aye ko gaarigaas la saarnay oon iyo rafaad bay u dhinteen aan odayaay waxba u qaba karin waa kaas imise qof baa idinka dhintay aniga waxaa dhimata shan qofaa saxaraa kusoo dugnay meesha magafmoy ammaan saddexaa ku dhimata markaad saddex shanta qof idinka dhinteen eed aasayseen maxaad dareemaysa adigu markaa wallaahi murugada iyo rafaadka waa la dareemayaa laakiin waa arrin aad u dhib badanee qofta haddii qof labaad kuwaana saddex qof adaa taada ku haysataa qofta dhimanaysa xitaa inaa u murugo weysaa laga yaabaa marka qofkii dhintaba horaa looga sii soconayay qofta dhinta hora dadka qaar xitaa maba la duugeen boraa ugu sii soconaba ayaa libiya maxaad kala kulantay libiya wallaahi asxaab kaloo libiya ku bartoo la dilina waa jiraan oo saddexa inkastoo la sheegay inay boodi rabeen dhalinyaro soomaalida is sheegtay sas baa lagu dila feer iyo araatiyaa lagu dila waa gartay een, imisaa lacag ahaan kugu baxday lacagta u baxdaan shan kun oo dollar ee dhintaa waa gartay hadda maxaad qorshaynaysaa insha allah waxaan rajeeyaa nolol fiican inaan helo xaggeed u socotaa aniga saan jeclaa belgium niyaddayda waa gartay een, saaxiibadii aad ka timid ee, nairobi joogay muuqaalkaaga markay arkeen waxay leeyihiin ee, ninkii odaygaa meeshii u gaaray maxaad fariin u diri lahayd maasha allah noloshaa helenaa jeclaa inay soo wada baxaan marka waxaad ku talinaysay kulli inay soo baxaan oo adigoo og safarku inuu halis yahay halisiya maxaad ka wadaa inay nolol noloshaa haysta inay la qaybsadaan ama geeriduna waa xaq mar walba waa la dhimanayaa marka waxaad ku talin lahayd intaad saaxiib taqaani jidkaa soo maro Ah, intii nolol fiican raadsanaysa inay soo wada baxaan waanad qoslaysaa ma kaftan bay kaa tahay mise daacad daacad bay ka taa walla anigaba sida saxafiga qaaliga aan ku kalsoonaa sidai igula taliyay marka adigoo wadankii nairobi joogaa kenya joogaa waxaa lagu yidhi jidku waa halis laakiin kulli waad soo mari kartaa soo mar marka waxaad leedahay kuwa kalena sidaasaad u sheegaysaa saxafiga qaaliga agu dhaad soo mar abaqina soo soco sidayna ku soo bax